wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka caweer oo ka tirsan gobolka galgudud ee maamulka galmudug hirgelinta ceelkan ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda soomaaliya iyo hay-adda cumaan injineer axmed oo fuliyey mashruuca dhismaha ceelbiyoodka laga hirgeliyey deegaanka caweer ee galmudug ayaa ka warbixiyey ceelkan maanta waxaa sharaf noo ah anagoo oo xarag jarayno ceelkii oo caweer ilaahay mahad u sugnaatay maamulkan si wacan oo nala shaqeeyey maasha allah guddoomiyihii waa kinaa odayaal dhaqameedyadiina waa kuwaan hablihiina waa kuwaan waxay naga sheegtaan ma jiro annagana waxaan ka sheeganayna male aniga waxaan ahaa injineerkii dhismaha fuliyey si sharafii nidaam aan ugula soo dhameeyo waktigaan ugu talagalayna waa ku qaadanaa waa ku mahadsan yihiin maamulka iyo deegaankaba maanta waxaan ugu tagnay biyo iyo balebale qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka qaybgalay xeerka jirka ceelkan ayaa bogaadiyey in deegaanka caweer bulshada ku nool ay helaan ceel biyood aan uga mahad celinaynaa ceelkaa dadkii soo dhiibay oo meeshaas aan afar iyo labaatan kilomitir aan biyaha aan uga soo qaadi jirnay fuusaa biyaha hal doolar iyo hal doolar iyo bar noo keentay iyo dadkii jusiga geliyey oo islaamka ahaa aan uga mahad celinaynaa mahadhu naga gaarto salaamuhu naga gaarto waa soo dhoweynaynaa ceelkii injineerkii dhisay iyo odayaashii aadna uga mahad celinayo maanta inaan helno mashruucan ballaaran ee ceelka biyihiisa iyo agabkiisaba wata wax aad iyo aad loogu farxo waaye dadkuna ay ku diirsadeen sida arki kartaan dumarka iyo caruurta iyo odayaashii deegaanka ka soo wada qayb galay maanta waxay ku diirsanayaan dhulkan ay deganaayeen oo maanta munaafacaad mar labaad u yeeshay awalna munaafacaad deegaan u lahaa maantana wuxuu u leeyahay munaafacaad wax soo saar iyo biyo intaba waxaan leeyahay sadaqo kheyriyaada ayay hay-adda cumaan alkheyriya meeshaan ka qabatay sadaqadaas ilaahay ha gaarsiiyo dadkii muxsiniinta ahaa ee soo baxsaday runtii aada iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta inaan ka soo qayb galno xafladda tan-aadka u quruxda badan oo xarigjarka ah ceelka deegaanka caweer aan ogeyn baahi weyn in loo qabo deegaanka inuu ceel helo waxaan ugu mahadnaqaynaa dadkii gacanta weyn ka geystay oo ugu horeeyaan wasaaradda biyaha iyo tamarta kheyraadka federaalka cumaan alkheyriya
deegaanka caweer ee maamulka galmudug ayaa waxaa ku nool dad u badan xoolo dhaqato kuwaasi oo baahi badan u qabay helitaanka ceelbiyooda